Haweenkan oo markii hore u dhaqi jiray dharka qaar ka mid ah qoysaska ku nool magaalada beledweyne ayaa waxaa soo wajahay shaqo la-aan baahsan kadib markii mashiinada lagu dhaqo dharka ee loo yaqaan qasaaladaha ay keensadeen dadkii ay dharka u dhaqi jireen qasaaladahana ayaa si fudud looga dhaqi karaa dharka iyadoo looga maarmay in la raadiyo shaqaala lacag badan qaato farxiyo axmed cabdi waxa ay ka mid tahay haweenka ku shaqaysan jiray dhardhaqista balse hadda waxaa soo wajahday shaqo la-aan baahsan warbaahinta ayay ugu warbixisay sidaa ay saameynta ugu yeelatay mashiinta dharka lagu dhaqo ee qasaalada waxaa kamid ah haweenta dhaqta dhaqo saameyn weyn nagu yeelato qasaalada qofta soo aa dhaq u dhaqi jir wuxuu leeyahay waa isdab saxan tahay saas waa marta qasaalad weyna saameysay maadaama aan reyn jiray waana ku noolaay hadda laatiin dhibaato weyn qasaalada noo deysatay saas waaye haa shaqalaanan soo qaad maadaama oo duryihiina buracbadeed laa dhistay khasaaladiina ay saas tahay dhaqtiina khasaalad loo deensaday waxaa sameynaa laanahe shaqalaan weyna weyna haysaa haa duryaha malaas jirna buracbadeed dadii dhamay daristeen daddiina khasaaraday deensadeen dhibaatada jirta taas waaye qof kasta khasaalad markuu deensaday waa fasaxanta uu ilaahay dadii dhammaay ku duntuu ahay waxaase baa ilaahay marta inaa iska dhaafta waajib waaye saameyn weynaa dala dulana weliba khasaalada rafaad waaye waxaa qabta malahan xaafadda la ista joogaa maxaa qaban lahay shaqalaan ay soo waajibta le xaafadda le dhallaan badaaba khasaalada cidii ay deensadeen hudunta u ahay xaafijood le xirfadda dhardhaqista ayaa waxaa ku shaqaysan jiray haween badan kuwaasi oo noloshooda iyo midda qoysaskooda ku maareen jiray